لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد waxaan soo haynay kitaabkii nuzhat الnadr fi twضixi نqبة الfikr lilxaafid ibn xajar اlcasqalaniyi raximah اllahu tacaala qaala alxaafidu raximah اllah khabr اlaaxaadi binaqli cadli taami الdbط mutaصil الsnd غayra mucalali walaa shaadin huwa صaxiixu lidatih halkan marka wuxuu ka gelayaa hore waxaan usoo dhaafnay khabarka ama xadiidka qaybsanka ou qaybsamo marka laga fiiriyo biictibaari wusuulihi ilayna sida uu annaga noo soo gaarayo mutawaatir iyo aaxaad inuu u qaybsamay mutawaatirkana aaxaadkiina uu usii qaybsamo mashhuur iyo casiiz iyo gariib qaraabaduna marka inay sanadka imaa aslu sanad inay ku dhacdo iyo inay meeshaa keyrkeed ay ku dhacdo aslu sanadka oo ah meesha u dhow saxaabiga taabiciga yani meesha uu kaga jiro xadiidka yani saxaabiga cidda ka warinayso haddii ay xadiidka la tafaruddo oo qaraabada meeshaas ay ka timaado fardi mutlaq in la yidhaha alfardu lmutlaq meel kale hadday ka timaadana oo dhexda ama meelo kale ay ka gashana alfardu nisbiyu in la yidhaahdo taasaa marka aan soo sheegnay aan soo marnay halkan marka waxa uu qaybinayaa haddana khabarkii min xaysu ama wuxuu u qaybinayaa biictibaari alqabuuli waaraddi aqbalitaan iyoiyo marduudnimo in la aqbalo iyo in la radiyo marka loo fiiriyo marduudku waxaa daciifkaa noqonaya dabcan qaybtaas marka iyadoo saa loo qaybinayo ayuu halkan ka bilaabaya marka qaybtii saxiixa ayuu ka bilaabay saxiixii laba u qaybsamaa lidaatihi iyo ligayrihi saxiixun lidaatihi buu ka bilaabay maxaa yeel isagaa martabo sarreeyo kadib saxiixun ligayrihi buu ka hadlaa xasanun lidaatihi uma xasanun ligayrihi kadib aqsaamihii kale marka xadiidka ziyaadatu hiqa iyo ayuu halkaa kasii dhexgelaya marka waxa uu yidhi wakhabaru laaxaadi aaxaadka khabarkiisa xadiidka aaxaadka ah yani mutawaatirka hadda halkaan loogama hadlaayo sababtoo mutawaatir isaga sixa iyo bacfi lagamaba feeriyaba isaga saa darteed ma laga hadlaayo mutawaatir halkaan wakhabaru laaxaadi aaxaadka khabarkiisa xadiidka aaxaadka binaqli cadlin qof cadli ku sifaysan soo guurintiisa cadligaas oo taami dabdi dabdigiisu ou taam yahay u dhammaystiran yahay mutasila sanadi xaal uu yahay sanadkiisu miduu xiriiro gayra mucallalin xaal uu yahay mid aan la cilaynin walaa shaadin mid aan la shaadaynin oo aan shaad lagu xukumin xaal uu yahay huwa isagu kaasi khabarkaas asaxiixu lidaatihi weeyaan khabarka halkaas dambe asaxiixu lidaatihi weyaan huwadaana waa damiirulfasli nacam wakabaru laaxaadi aaxaadka khabarkiisa xadiidka aaxaadka ah binaqli cadlin qof cadli ku sifaysan soo naqlintiisa iyo soo werintiisa taami dabdi ka cadligaasoo taami dabdi dabdigiisa ou taamiya u dhammaystiran yahay wuxuu ka ixtiraasaa dabdiga khafiifka ah oo yar mutasila sanadi xaal uu yahay sanadkiisu miduu xiriiro saa mid mid u fasiri doono sharaxa dhexdiisa غayra mucalalin xaal uu yahay mid aan la cilaynin walaa shaadin xaal uu yahay mid aan shuduud lagu xukumin oon la shaadeynin shaad isagaa sharxi doona isagana huwa asaxiixu lidaatihi weyaan huwa asaxiixu lidaatihi intaa marka waxa tacriifka iskale asaxiixu weyaan waa mid saxiix lidaatihi iskiis saxiix u ah mid iskiis saxiix u ahoo wax banaanka ka yimid aysan saxiix ka dhigaynin nafsad ahaantiisoo saxiix u yahay ayb cibaaraadkan bal fiir marka sida u macnaynayo wahaadaa waxa uu yidhi wahaadaakani ay wahada alkalaamu hadalkan walu taqsiimi walu taqsiimi walu taqsiimi walu taqsiimi maqbuulin naam awalu taqsiimi lmaqbuuli naam wahaadaa midkaani ay hada alkalaamu kalaamkan awalu taqsiimi lmaqbuuli xadiidkii maqbuulka ahaa ee la aqbalay qaybintiisa kii ugu horreeyey waayo ilaa arbacati anwaacin loo qaybiye afar nooc liannahu maxaa yeelay imaa an yashtamila inuu koobsado xadiidka min sifaati alqabuuli aqbalitaanka sifaadkeeda inuu koobsado wixii tilmaamihii lagu aqbali lahaa inuu koobo xadiidka calaa aclaaha martabada ugu sarraysana uu ku koobo ow laa ama inuusan ku koobin al awalu kan ugu horeeyo oo martabada ugu sarrayso ku koobay صifaadkii wax lagu aqbalayay aلصaxiixu lidaatihi weyaan wthaani kan labaadna oo aan martabada ugu saraysa صixada aan ka ahayn in wujida hadii wthaani kan labaad in wujida haddii la helo maa yajburu wax kabaayo dalika alqusuura qusuurkaas iyo gaabnidaas wax kabaayo haddii la helo ka kasrati duruqi duruqda badnaanshadeeda oo kale waaye fa huwa asaxiixu aydan fa huwa isagu kaasi asaxiixu wey aydan laakin laakiinse laa lidaatihi iskii saxiix uma aha ee waxaa weeyaan marka bal ligayrihi w saxiixun ligayrihi baa la dhahaa naam waxaytu meel laa jubraana qusuurka waxaytu meel laa jubraana kab ousan lilqusuuri ousan u sugnaanin yacni qusuurkaas kab hadduusan lahayn oo uusan kabmaynin fa huwa isagu alxasanu lidaatihi waa mid iskiis xasan u ah wain qaamat hadday qumto qariinatun qariino qariinadaas oo turajixu rajaxayso jaaniba qabuuli maa shay aqbalitaankiisa jaanibkiisa yutawaqafu fiihi laga istaagaye wixii laga istaagayey jaanibkiisa wax qariino rajaxaysa haddii la helo fa huwa alxasanu weeyaan aydan noqode laakin laakiinse laa lidaatihi iskiis uma aha xasan ee waa ligayrihi halkan macnaha wax kale maana wuxuu ku leeyahay wahada awalu taqsiimi aw hada awalu taqsiimi lmaqbuuli ilaa arbacati anwac wuxuu yihi kalaamkan oo khabaru laaxaadi binaqli cadlin taami dabdi uu ku yidhi xadiidka maqbuulka ah taqsiimkiisa kii ugu horreeyey way waa noocii ugu horreeyey markaasu wuxuu yidhi maqbuulka xadiidka la aqbale ee maqbuulka afar nooc waay saxiixun lidaatihi iyo saxiixun ligayrihi iyo xasanun lidaatihi iyo xasanun ligayrihi afar nooc sooma tirin hadda afartaas nooc ayaa maqbuulku afartaas nooc waay haddii sifadan soo socoto ee xadiidka oo saxiixa ku noqonayo hadduu xadiidka dhammaystirtay oo weliba si heer sare ah oo u dhammaystirto wuxuu noqonaa saxiixun lidaatihi iskiisuu saxiix u yahay keyrkiis maba rababa iskiis ayuu saxiix u noqonaa sifaadka qabuulkana waa maxay qof cadli ah inuu soo wariyo qof dabdigiis ou taam yahay inuu soo wariyo dabdi taama le sanadku inuu xiriiro inuusa cillaysnayn shuduud inuusa jirin sifaadkaas qabuulka meesha ugu sarrayso hadduu xadiidka ka oo ka koobsamo ee laga xadiidka uu ka qaato waxaa weeyaan xadiidkaas waa waxaa la yidhahdaa asaxiixu lidaatihi iskiisoo saxiix iyo meel kale waxba ugama baahna nacam nooca labaad waxaa weyan hadduusan koobsanin darajada ugu sarrayso oo nooc gaabin ah ay jirto masalan xadiidka dabdigiisii raawiga dabdigiisi baan taam aan ahayn xoogaa dabdigiisa khafiif waayo masalan maxamed ibn isxaaq oo kale waayo ama camr ibnu shucayb an abii can jaddihi sanadkaas oo kale waayo aduu marka waxaa weya dabdigii ma dhammaystirna oo dabdi taamaa la waayey qusuur meeshaa marka soo kuma jiro qusuurkaas haddii wax kaba la helo maxaa kabi kara dariiq labaad oo isaga lamida kabi karo haddii dariiq labaad oo sidaasoo kale oo isaga lamida ou yimaado labadoodaas dariiq waa iskabaayaan saxiixun ligayrihi ay noqonayan xadiidka saxiixaa la dhahayaa laakiin laa lidaatihi iskiis saxiix uma noqonine bal liamrin khaarijin arrin marka banaanka ka ah ayuu u noqday naftiisa banaanka ka aha saxiix ka dhigay marka waxaa way sifaatulqabuul darajada ugu sarraysa haddii la waayo oo darajo dhexdhexaada la helo laba unbay mid noqone marka dariiq kaleoo noocaasa xadiidka inuu ku imaaday isla xadiidkii haddii la helo saxiixun ligayrihi buu noqonaa xadiidka haddii la waayo wax kabo qusuurkaas wax kabo oo kaaba haddii la waayona wuxuu noqonayaa xasanun lidaatihi iskiisoo xasan u yahay xasanun lidaatihi iskiisoo xasan u yahay ayb haddii darajadii xasanun lidaatihiga xadiidkii aanu dhammaystiranoo wax looga istaagaa laga hela xadiidkii sifaatulqabuulkii waxaa la waayey wax yacni lagu aqbala xadiidka ayaa la waayey oo bimacnaa xadiidka dacfi baa ku jiro wax looga istaagaa meeshaa yaallo xadiidkaas laba dhinacaa laga loo fiirinaa marka wax kabi karo dariiq kale oo isaga lamida oo kabi kara ma jiraa mase ma jiro hadduu jubraan ou jiro korow usoo kacaa tawaqufkii laga istaagayey bou ka soo kacaa wuxuu usoo kacayaa ilaa darajati alxasan laakiin lidaatihi buu xasan u yahay maya ligayrihi buu xasan ku noqona nacam intaasun buu qaybina nacam intaasuna hadda saas uga hadlay wahaadaa kani أول وhda ay وhada الكلaaم hadalkan أول تqسيم المqبuل xadiidkii maqبuulka ah ee la aqbalay تqسiimkiisii kan ugu horeeya waaye ilىa أربacati أنواaعna loo qeybiyey لأnnahu maxaa yeele ima an yشhtamila xadiidka inuu koobsado min صiفaati الqaبuuli aqbalitaanka tilmaamahooda iyo shuruuda aqbalitaanka calىa أعlاaha martabada ugu saraysa inuu ka koobsaday ow laa ama inaanu koobin alأwlu midka hore hadduu koobo waaye aلصaxiixu لذaatihi weyaan mid iskiis صaxiix u ah wاthaaniy midka labaad oo haddausan kooban ousan koobin aclaa aclaa sifaati alqabuul haddausan helin in wujida waa fiirinay marka tafsiilaa ku jiro in wujida haddii la helo maa yajburu wax kabaayo dalika alqusuura duleelkaas yani qusuur gaabintaas gaabintaas iyo yaraantaas iyo qusuurkaas wax kabaayo haddii la helo ka kasrati duruqi oo kale wadalika kaagaasina ka kasrati duruqi oo kale waa duruqda badnaantooda oo kale xadiidkii baa duruq kaa lamiduu ku yimid oo badan fa huwa isaga asaxiixu weyaan waa saxiix baa la yidhaha kaasna fa huwa saxiixu waay aydan noqode laakin laa lidaatihi iskiis maya iskiis saxiixu ma aha bal ligayrihi waay saxiixun ligayrihi ayb waxaysu meel laa jubraana kab ousan ahaanin lilqusuuri meeshii dabo meeshii qusuurka uu ku jiray wax kab ah haddaanu usugnaanin fa huwa alxasanu weeyaan fa huwa isagu kaas alxasanu waay lidaatihi iskiisu xasan u yahay wain qaamad hadday qumto qariinatun qariino qariinadaas oo turajixu rajaxayso jaaniba qabuuli maa shay aqbalitaanki xadiid aqbalitaankiisa rajaxayso xadiidkaas oo yutawaqafu fiihi laga istaago daartanu maada waa ka sifey karta haddaad doontana silatulmawsuul waa uga dhigi kartaa nacam hay wain qaamad hadday qumto qariinatun qariino qariinadaas oo turajixu rajaxayso jaaniba qabuuli maa xadiid aqbalitaankiisa yutawaqafu fiihi laga istaagayey xadiid laga istaagayey yacni qariino xoojinaysa o rajaxaysa haddii la helo oo xadiidkii daciifka ah dacfigiisu dhowaay ayaa wuxuu helay dariiq kaleo isaga lamidoo helay fahuwa alxasanu aydan fahuwa isagu kaasun alxasanu waa aydan noqoday laakin laa lidaatihi iskiis xasanu ma aha laakin waa ligayrihi waa halkan laakin u fiirso xasanun ligayrihiga dacfiga waa iskabaa marka lagu leeyahay goormuu iskabaana waxaa shardiga an laa yashtada dacfigu waa in dacfiga uusan aada u darnayn hadduu dacfigu aada u daran yahay khalaas waa u dhamaatay masalan xadiis ayaa wuxuu ku jira sanadkiisu nin kadaab ah dariiq kale usoo heshay oo kadaab kale uu ku jiro waa isxoojinayan waad leedahay ma isxoojinayan kuwaas oo kale naam ha garata sooma xadiidka waxaa shardi ah inuusan ahayn yani inuusan dacfigiisu aanu darnayn hadduu dacfigiisu daran yahay waxba isuma tarayaan masalan xadiidka munkarka oo ku jiro munkarulxadiidka xadiidka munkarka lagu til lagu sheegay ama xadiidka mawduuca ah ama xadiidka yani idiraabka wax lamidkaa lagu sheego ama xadiidka yani matruuga lagu tilmaamo axaadiista noocaasa oo oo aada u dacfigooda oo aada u hooseeyo jabri ma gasho lama kabi karo ayb marka taasaa marka culimmadu ay marka baabkan ay ka sheegaan khulaasada maxaa ku xasilay marka saxiixun lidaatihi darajada ugu sarrayso haddii la waayo xadiid xasana haysataa iskiisa xasan u ah dariiq labaadaad xadiidka sida xadiidkii ku heshay sanad labaad oo isaguna xasan ah isku gey labada sanad muxuu noqonaa saxiixun ligayrihi buu noqona nacam xadiidkii wuxuu noqday xasan waxaan ujeedaa hal dariiquu ku yimid oo xasanun lidaatihi ah dabdiga xoogaa khafiif waaye wax ku aada ku kabtana waa waaysa xasanun lidaatihi buu jooga ayb haddii xadiis daciif ahay oo laga istaagay oo tadliis cancana tadliis dartii looga istaagay ama looga istaagay sayulxifdi nin ahaa ku jiro iyo aada dariiq labaad ku hesho oo lamida isaga oon ka darnayn haddaad ku hesho labadooda waa isku kabe maxay noqonayaan xasanun ligayrihi bay noqonayan waqudima waa la hormariyey buu yihi alkalaamu ayaa la hormariyey kalaam cala asaxiixi waqudima alkalaamu cala asaxiixi saxiixa hadalkiisa ayaa la hormariyey lidaatihi iskiiska saxiixa u ah ayaa la hormariyey sababtaa maxay liculuwi rutbatihi darajadiisa sarraynteeda darteed waqudima waa la hormariyey oo musanifka uu hormariyey alkalaamu cala asaxiixi baa la hormariyey alkalaamu baa la hormariyey kalaam cala saxiixi laga hadlo saxiixi lidaatihi iskiis saxiixa u ahaa hadal laga hadlo ayuu ayaa la hormariyey sababta loo hormariyey waa maxay liculuwi rutbatihi darajadiisa sarraysa darteed sarraynta darajadiisa ay sarraysa darteed ayuu ugu soo hormariyey waalmuraadu bilcadli shuruudiiba u laabtay marka shan shardi waa shuruudaani saddexna waxay u laabanay sanadka labana matnigay badanaa u laabataa cadli qofa inuu soo guuriyo oo sanadka raggiisa rijaashiisa in cadli nin kastaa uu ku sifaysan yahay dabdigi dabdi taama inuu nin walbaa haysto sanadku inuu xiriiro saddexda sanadkii u laabanayo hayra mucallalin walaa shaadinna matniga xadiidka u laabtaa shan shardi baa marka meeshaa wlmuraadu bilcadli wlmuraadu muraadka bilcadli looga dan leeyahay cadliga oo uu ku yidhi binaqli cadlin cadli maxaa laga wadaa man weeyaan lahu isaga ay u sugnaatay malakatun awood yani malako taxmiluhu ku xambaarayso calaa mulaasamati taqwaa taqwada laazimitaankeeda iyo walmuru'ati muru'ada laazimitaankeeda waa ninka iskale malako oo yani malako ku xambaarayso inuu taqwada laazimo oo waajibaadka daahirka uu la yimaado xaaraanta daahirka uu ka dheeraado muruu'adiisana uu laazimto cadligaasaa leedahay laba shay buu marka cadliga ku kala qeexay qofku inuu yahay malakatu taqwa inuu haysto yani malako ku xambaarayso alla ka cabsi taqwadan hadda qofka inuu macsuum ahaado looma jeeday dembi waa un ka dhacayaaye haddii dembi uu ka dhacan inuu toobo dabcan uu haleelaayo waajibaadka daahirka inuu la imaanayo xaaraamta muxaramaadka daahirkaana waa ka fogaana ninkaasu marka wuxuu haystaa malako ku xambaaraysa taqwo muru'ada maxaa la yidhaha muru'ada waxaa weeyaan qofka ikhyaarnimadiisa inuu ilaashado nacam taa un weeyaan nacam masalan caadada beledkiisa qof isaga oo kale ah dadka isagaoo kale ah sunnadooda iyo dariiqooda inuu ku dadaalo uu laazimo nacam taana waxay u laabanay curfiga dadka beledkaas nacam hay bulbaanta waa kala duwan tahay dad baa masalan marka dadka akhyaarta masalan waxaa lagu yaqaanaa waxyaabo aysan samaynin oo kale masalan oo qofkii dadku ay arkaanba ninkii samaynayo ay isleeyihin ninkaan waaba nin iska aan aan ikhyaar aan ahayn ama culumo dhaqan culumo aan ahayn iyo kale iyo oo hadda aan xaaraamna gaaraynin xaaraamna shaygii ma aha laakiin dhaqan culumo ma aha wixii noocaas oo kale oo saas oo kale qofka inuu ilaaliyo ilaashado ayb masalan qofka inuu jidka wax ku cuno oo kale meelaha qaarkood waxaa laga yaabaa inay ka tahay dhib inaysan ka lahayn badan laakiin akar bilaad masalan oo qofka nin caalima ama cilmi laga akrisanayo ama yani axaadiis werinayo ama yani xaamilulcilmi ah hadii lagu arko asoo jidka wax ku cunayo dhexdiisa oo laleeyahay war ninkii maxaa ku dhacay taasoo kale marka inuusan uusan yeelin muru'adiis inuu ilaashado waxyaabahaas walow aysan xaaraam ayn haddana inuu ka fogaado isoo ikhyaarnimadiisas ilaashanayo saas oo kale meelaha qaarkood qofki waxaa weya marka masalan waxaa laga yaaba hadduu socdo cimaamad la-aan ama koofi la-aan oo kale in ay noqonayso marka muru'adiisa inay isdhimayso taasoo kale marka beledka curfigiisa inuu ilaaliyo markaas nacam wixii beledka markaas curfi u ah inuu ku dadaalo oo dadka ikhyaarta isagoo kala sunnadooda iyo dariiqadooda wixii ah inuu ku dadaalo laazimo wain kaana aysan bidembi ahaanin muruada saas oo kale qofku marka inuu taqwada ku dadaalo muru'adana uu laazimo culamada waxay ku macneeyaan cadli waxaa la yidhaha qaarkood almuslim alcaaqil albaaligu asalimu min asbaabi alfisqi wa khawaarim almuru'a waa qof muslima gaal ma noq gaal waxba lagama werinayo oo hadda da xadiis inuu sheego isagoo gaala laga aqbali maayo sababto cadli ma ahan gaalka ayb ko almuslim albaaliq albaaliq inuu qaangaariy duusan qaangaar ayn de cadli ilmo yaryar uu yahay waa soo xifdi karaa xadiidka laakiin hadduu xadiid sheego lagama aqbalayo ilaa qof qaangaar baa laga yeela alcaaqil caaqil inuu yahay qof yani markaa wax garanayo oo aan waalnayn hadduu waalan yahay waxba matarayo xadiidkiisa ayb shuruudahan o dhan waxaa laga hadla waa xaalat ladaa waa xaalat taxamul ma aha xadiidka laba xaalad uu leeyahay marna qofka asagaa soo xambaarayo marna asagaa gudanayo dadkiiba u sheegay xaalat ada baan hadda ka hadlayna ee waa dhici kartaa soo yar inuu soo xifdiyo xadiidka laakiin marka uu sheegayo nin weyn uu yahay baa la aqbala xaalatuladaa unbaa shuruudan loo dejiyey waxaa dhici karta isagoo gaala inuu xadiidka soo xifdiyo laakiin marka uu sheegayo muslim hada waa la aqbala sida abu sufyaan oo kale qisada bukhaariga kusugan oo dheer hiraqla markii uu la kulmay ee nebiga wax laga weydiiyey xadiidka dheer ee macruufka ah fi saxiix albukhaari kusugan ayb xaalat ladaawa marka wax laga hadlaya waana inuu ka nabad galo asaalimu min asbaabi lfisqi fisqa asbaabtiisa inuu ka nabad galo wakhawarim almuruati oo ka nabad galo akaa marka cadli ayb wlmuraadu bitaqwa taqwadana waxaa loo jeedaa buu yidhi wlmuraadu bitaqwa ijtinaabu lacmaali acmaalka dheeraashadeeda asayi'ati xun min shirkin ah aw fisqin ah aw amase bidcatin ah wy markaan leenaha man lahu malakatun taxmiluhu calaa mulaasamati taqwa taqwada la laazimaya waxaan ujeednaa waa inuu acmaasha xunxun uu ka fogaado acmaashaas xunxun waa maxay shirkigaoo kale fisqigoo kale iyo bidcada oo kale shirkiga isaga waxaa weya qof ku dhex jiro wax cadli ma aha adli cadli kuma kuma sifaysna aw fisqin fisqiga isagana waxaa weeyaan marka ad waa hadduu masalan khamro cabaayo xadiiskiisa la aqbali maayo aw bidcatin bidcadan waxaa ujeedaa midda mukafirada oo ujeedaa bidco yacni saaxiibkeedii gaalaysiisay way waxba laga aqbala wa ilaa haddaysan gaalaysiinin oo qofka islaamnimadiisa la qiraayo walow mubtadic ba ha ahaadee in kaana saadiqa lahjati hadduu yahay nin warkiisu run yahay hadalkiisu run yahay dabdigiisu fiican yahay haddii laga helo waa la aqbala xadiidka oo waa ka buuxaan kutubta xadiidka rag bidca loo nisbeeyey maca dalika xadiidkoodana uu ka buuxo waa jiraa bal imaamu adahabi kitaabkiisa miisaan lctidaalka fi tarjamati abani bni taqlib markuu ka hadlayo waxa uu yidhi ninkaas markuu cabaar kasoo sheekeeyey bidca ayaa ku jira tashayuc markaa wuxuu yidhi falanaa sidquhu wa calayhi bidcatuhu annaga runtiisa aan qaadanayna aan leenahay isaguna bidcadiisa ise korkiisay tahay marka hadduu ninku mubtadic oo bidcadiisa markaas diinta ka saarto aanu ku jirin been iyo waxaasna aan lagu aqoonin waa la aqbalaa xadiidkiisa marka bidcadan waxaa ujeedaa bidco qofkii gaal ka dhigtay wuxuuna wuxuuna ka wadaa almacluum min addiini bidaruura oo inkiray masalan shay ah isaga hadhow gadaal ka keeni doona marka baxsiga mubtadica marka uu joogo riwaayat mubtadic ayb wababdu dabdigana xifdintana dabdu sadrin waaye sadri xifdintiisa xabad laabta xifdinteeda oo yani qofku inuu xifdis xifdi oo xabadka ugu jiro wixiisa qalbiga uu ku hayo wahuwa an wahuwa an yuthabita inuu sugo waayo maa samicahu waxa uu maqlay bxayثu meel yatamakanu tamakuni karo ou awoodi karo min istixdaarihi soo xaadirsashadeeda xadiidka uu soo xaadirsado mataa shaa markuu doono dabdiga laleeyahay taamid dabdina dabdiga laba nooc waayo wadabdu dabdu sadrin buu yidhi dabdi oo qofka uu xabadkiisa ku haysto xadiidka oo qalbiga ugu jiro uu xifdisan yahay kaas maxaa lagu ogaanaa ninka inuu dabdu sadri inuu haysto uu leeyahay raximka llah waxaa lagu garanaa wahuwa an yuthabita maa samicahu waxa uu maqlay inuu sugo bixaysu yatamakanu min istixbaarihi mataa shaa heer mar allaala markau doono xadiidkaas inuu soo istixbaarsado hore u ka sheegi karo haddaadan sheegi karin mar allaala markaad doontaba aadan xadiidka soo dareeri karin ma xifdisinid xadiidkaas sadriga marka waa kaas yaa ku baxaaya marka meeshaan qofka talqiinta aqbalaayo talqiin waxaa la yidhaha cilmulxadiidka haddii la yidhaha xadasaka fulanu kada hebel wuxuu ku sheegay waxaas waxaad qaala xadasanii kada nacam nacam oo iska dhaha isagun wax wal wixii loo sheega nacam haddii saa uu yahay qofkaas oo qaabil litalqiin uu yahay dabdigiisa sadriga waa eber waayo waa ka tegaya waa dadka waa ku imtixaani jireen muxadisiinta mararka qaar waxaa kaloo iyadana kamid a istixbaar la-aan waa muqafal masalan isaga dhanba waa qof dhoohan waay nacam markii xadiidka loo baahdo markuu u baahdo ma sheegi karo iska kaafil waay waxaa wey muxuu u baahan yahay in ama wax u laabto ama qof soo weydiiye ay u baahanaa kaa dabdu sadri ma haysto waa dabdu kitaabin waaye iyo dabdu kitaab dabdintiisa wax kitaab lagu dabdiyey yani qalbiga laguma haayo laakiin kitaabay ugu qoran yahay xadiidkii wa huwa dabdu kitaabkana waa maxay waa maxaase loo shardiyaa wahuwa siyaanatuhu ilaalintiisa waa kitaabka uu ilaaliyo ladeehi agtiisa uu ku ilaaliyo wahuwa siyaanatuhu siyaanatu lkitaabi kitaabka ilaalintiisa ladeehi agtiisa uu ku ilaaliyo mundu samica markau maqlay kasoo bilow fiihi isaga dhexdiisa uu ku maqlay wa saxaahahu ou tasxiixiyey ou saxday ilaa markau qoro xadiidkii waa saxa ma og tahay markau maqlay ee u halkaa ku maqlay kitaabkii ku qortay ee uu saxday laga bilaabo inuu ilaaliyo kitaabka agtiisa ku ilaaliyo ilaa an yuadiya ilaa uu ka guto minhu xadiidka xaggiisa uu ka gud ka guto ilaa an yuadiya ilaa uu ka gudanayo xadiidkaas bimacnaa uu ka sheegayo xadiidka waa inuu ilaashado dabdu kitaabkana marka maxaa loo shardiyaa kitaabkii aada xadiidka kusoo xifdisay agtaada inuu ku yaalo mundu aada maqashay xadiidkaas ood kitaabkaas saxday muqaabalo ah ku samaysay oo ardada kale ama keyrka ama nuskhadii sheekha aada ku muqaabalaysiisatay markaas laga bilaabo kitaabka inuu agtaada yaalo oo gacantaada uuska bixin sababta loo leeyahy marka tan waa maxayn dad waxaa jira kutubta ku dheeldheelaa jiri jireen a'imo badan xadiidkoodana waxau daciif ku noqdeen liajli dadkaas oo kale kitaabkiisii masalan waxaa lagu leeyahy masala waxaad arkaysaa fulanu ibtuliya bihi waraaqu suu'in hebel waxaa lagu ibtileeyey nin oo wax u qoro oo nin xun ahay nin karaani oo wax u qoro xun ayaa lagu ibtileeyey ninkaas muxuu samaynaa marka kitaabkiiu soo qaadayaa waxbuu ku daraa marka kitaabka ama waxbuu ka tiraa si aysan taas u dhicin marka kitaabku inuu agtaada yaallaa ood hubto inaan waxba laga bedelin kitaabkaas ko ama culamada waxay yidhahdaan shardi maaha inuu adi agtaada yaallo haddii agtaada uusan oolayninna qof siqa ah agtiisa inuu yaallo waa kitaabka qofaan siqahayn haddii agtooda la dhigo kitaabka halas waa u dhamaatay marka dabdigaa dabdiga kitaabkaas lama ictimaadayo dabdiga kitaabka noocaasoo kale laguma ictimaadayo hadhow culamada markay xadiid daciifinayaan ama rijaashii sanadka markay ka hadlaayaan waxyaabahan oo dhan hadhow marka waa ku arkaya kutub uljarxi watacdiil waquyida waa la qayday dabdigii waquyida waa la qayday huwa dabdigu bitaami ayaa lagu qayday inuu taam ahaado meeshaan ishaaratan ishaaro la ishaarayo darteed ila rutbati alculyaa darajada sare fi dalika kaagaa dhexdiisa ah oo saxiixa dhexdiisa dabdigii waxaa lagu qayday buu ku yihi tam oo waxaa la yihi taami dabdi baa la yihi maxaa yeele waxaa la ishaarayaa darajada ugu sarreysay saxiixa saxiix lidaati iyo ligayri iyo xasan lidaati iyo xasan ligayri iyo soomaaliya maqbuulka darajadii ugu sarreysay si loo ishaaro ayaa taami dabdi lagugu qayday halkaan marka dhow shardigaan xasuuso xasanka marka la joogo xadiidka saxiixa iyo xasanka waxay ku kala duwanaanayaan saxiixun lidaatihi iyo xasanun lidaatihiga waxay ku kala duwanaanayaan xasanka dabdigii baan taam ahayn laakiin saxiixa dabdigaa taam ah wlmuttasilu muttasilkana muttasila sanadi buu yidhi moogtahay xaalo u yahay mid sanadkiisa oo xiriir wlmuttasilu muttasilkuna maa weeyaan xadiid salima ka nabad maa weeyaan salima isnaaduhu isnaadkiisu ka nabadgale min suquudin dhicitaan fiihi dhexdiisa nacam yani raawi inuu ka dhaco ka dhaco ayuu ka nabadgalay wixii ka nabadgalaa muttasil ah bixaysu meel yakuunu uu ahaanayo kullun mid kasta oo min rijaalihi xadiidka rijaashiisa samica inuu maqlay dalika almarwiya waxaas la werinayo min shaykhihi uu ka maqlay shaykhiisa muttasil marka waxaa loo jeedaa buu ku yidhi wixii isnaadkiisa uu ka nabadgalo min suquudin dhicitaan qof yani wixii silsilada sanadkiisu inuu qof uu ka dhaco oo meesha uu ka maqnaado wixii ka nabadgalo ayaa mutasil layihaha see marka uu uga nabadgeli karaa suquud bixaysu yakuunu kullu min rijaalihi heer ama meel yacni mid kasta oo rijaashiisa kamida uu ahaanayo inuu ka maqlay xadiidkaas sheekhiisa bukhaari oo kale sheekhiisuu ka maqlay sheekhaasna sheekhii kale kasii maqlay sheekhaas kalena sheekhiisii kale ilaa nebiga saas loo gaaro midba midka arday walbaa sheekhiisa inuu ka maqlao haddii laakiin masalan bukhaari oo kale xadiidka uu yidhaahdo can maalikin oo kale uu dhaho waxaa weeyaan suquudaa ku jiro sababta bukhaari maalik ma soo gaarin mana caasirin yani ma xadiidka ma uusan maqlin ayb marka taasoo kale suquuday noqona waa iska miaal wsanadu sanadna taqadama tacriifuhu tacriifkiisa waa soo hormaray oo hore usoo sheegay waxa uu ku yidhi xikaayatu ariiqi lmatni wlmucallalu mucallalna lugatan xagga luqada maa weeyaan fiihi ay dhexdiisu ay ahaatay cilatun cilo ay ahaatay jir waxay dhexdiisa cilo ay ahaatay kaasaa mucallal la yidhaha luqatan waisdilaaxan afgaradka muxadisiintana maa weeyaan xadiid fiihi dhexdiisa ay ahaatay cilatun cilo khafiyatun qarsoon taasoo qaadixatun wax dhaawacaysa ciladii hadda labau ku macneeyey isdilaax ahaan waa xadiidka ay ku jirta dhexdiisa cilo waa jiran yahay ciladaasuna waa cilo qarsoon waay cillo iska muuqata ma aha waa cillo qarsoon oo haddana dhaawacaysa xadiidka maxaa ku baxaayeen cilladu hadday iska muuqato mucallal lama dhaho xadiidkaas nin walba uu fahmi karo maxaa kalaa ku baxaayo hadday ciladu khafiyo tahay laakiin aysa waxba dhaawacaynin mararka qaar waa jirtaa cillo khafiya laakiin haddana aan waxba dhaawacaynin xadiiska aan dhib u keenaynin taasna loogama hadlaayo meeshaan waxaa laga hadlayaa cilada waxaa leeyahay hayra mucallalin markuu kuleeyahay xaal aan la cilaynin bimacnaa waxaa weeyaan cillo qarsoon oo dhaawacaysa ka nabadgale waa inuu ka nabadgala xadiiska saxiixa washaadu shaadkana luqatan xagga luqada almunfaridu weyaan munfarid shayga goonida ah wasilaaxan isilaax ahaanna maa shay weyaan yukhaalifu bihi raawi raawiga oo ku khilaafaayo man ou ku khilaafayo axad huwa isaguba arjaxu minhu isaga ka raajixsan axadka xoog badan ayuu khilaafayaa shaadaa la yidhaha marka kaas raawi ayaa wuxuu khilaafayaa xadiidka wuxuu ku khilaafayaa raawi isaga ka xifdi badan ka xoog badan marka xadiidka saxiixa waa inuusan mukhaalafada noocaas inaysan ku jirin masalan isagoo dabdigiisu iska dhexdhexaad camal yahay iyo wuxuu khilaafay waa iqo isaga masalan wuxuu khilaafay laba iqo khilaafay ama saddex iqa ayuu khilaafay ama waxu khilaafay nin isaga ka tiqaysan ka xifdi badan xadiidkaasoo kale shaad waay saxiix saxiixnimona waa uga baxayaa marka haddii xadiidka uu shaad noqo ayb walahu tafsiirun aakharu tafsiir kale ayuu leeyahay sayatii imaan doono tafsiirka gadaal ka keeni doona waxuu dhihi doonaa uma su-u lxifdi in kaana laaziman liraawi fii jamiici xaalaatihi fahuwa shaadu calaa ra'yin saasuu dhihi doonaa taas u jeeda tafsiir kalena waa leeyahy ku yiri ka soco halkan marka khulaasat lqowl xadiidka saxiixa shan shardi baa loo shardiyaa in ruwaadda werinaysa ay cadli ku sifaysan yihiin dabdigoodu inuu dabdi heer sara ah u yahay taam ah sanadka inuu mutasil yahay nin kastaa ninka uu ka werina inuu ka maqlo xadiidka inaan la cilaynin cillo qarsoon oo dhaawacayso inuusan lahaanin xadiidka kan shanaadna waa maxay waa inuusan shaad ahayn halkan marka meesha dambe culama culamaa usuul iyo culamaa musalax culamaa lxadiid waa isku hayaan marka xadiidka saxiixa shuduud ma loo inuusan shaad noqonin ma loo shardiya cadamu shuduud mase looma shardiyo masale aada isugu khilaafeen usuuliyiintu waxay qabaan ayagu inaan loo shardinin wax shuduud leedahay oo cadamu shuduud walaa walaa shaadin shardi waarida ma ahnay sababta waa maxay awalow waxay yidhaahdeen shaadka suuradiisa maxaa waaya nin iqa ah oo maqbuul ah inuu khilaafo nin isaga ka iqaysan inuu khilaafo waxay leeyihin ninkan iqada ah hadduu keligiis xadiid weri lahay soo lagama aqbali lahayn ha jawaabtu waa haa tanna mukhaalafadan waxaan ka cabiraynaa iskeed inay xadiid kale tahay oo gooni u ah camal inay tahay saas darteed anaga ma u shardinayna dhehen shaad lidalika iyagu ziyaadatu iqada ninka iqada hadduu wax ziyaadiyo ma ma u kala fiirinayaan inay ka hor imaanaysa ragga kale waxay weriyeen iyo in kale waa iska qaadanayaan si duuduub ahaan usuuliyiinta oo waxay leeyiin ziyaadatu iqa maqbuula waa iska ilaaqayaan ilaaqaasna muxadisiinta dariiqadooda ma aha uuna sheegi doonaa ibnu xajar ayb taa marka muxadisiintuna waxay leeyiin maya shuduudku cillo waaya xadiidka dhaawacayso saa darteed ayay u baahdeen inay sheegaan oy caddeeyaan shuduudka ay si gaar gaara ay u caddeeyaan mar haddii musalax iyo xadiid laga hadlaayana falqawlu qawlu culamaai alxadiid culamada xadiidka qawlkooda unbaa soconaya naam ayb culamada xadiid marka ayaga waxaa waarid kusoo waxaa lagu soo waaridi karaa ama ishkaal lagu keeni karaa shuduudku wuxuu ka mid yahay cillada qarsoon wa awalan shaadnimada xadiidka ou shaad noqdaa ciladan xadiidka lagu cilaynayo oo laleeyahay hada xadiidun shaadun waa cila khafiya qaadixa wa iyado laftirkeeda shuduudka laftirkiisa waa cila khafiya qaadixa ah wa sababta aad marka mar haddii cilo qarsoon oo wax dhaawacaysa uu yahay dee hayra mucalalin ma iskaga gaabsataana la yidhi marka walaa shaadintaan wartiro badniyay noqonayn amse shaadkan laftirkiisa waa mucallal shaadkii mucalalkuu soo gelaya laftirkiisa marka xadiid la xukumayo inuu shaad yahay duruqda in la jamciyo ubaahan yahay la fiiriyo nin kastaa kuma dhiiran kara xadiidka inuu shuduud ku xukumo saa darteed marka shuduudku waxaa la ogsoon yahay inuu ciladaas shaadnimada waa cilo qarsoon oo wax dhaawacayso waa mucalalkay soo hoosgelay marka muxadisiintu waxay dhaheen waxaan si gooni aan shaadka ugu sheegnay annagoo mucalalkana tilmaannay si gooni waxaan shaadka ugu sheegnay khilaafka annaga iyo usuuliyiinta naga dhexeeya inaan baraarujino nacam oo ma yani walaa mucalalin haddii la yidhaha waxaa laga yaabaa in dadka qaarkood ay u qaataan shuduudku qawlkan inaan la qabno usuuliyiinta oo kale in loo qaato saa darteeda u muujinayna ay dheheen nacam marka baxsigaas marka waa waa waa khilaaf bayna alusuuliyiin wa bayn nacam sheekhan marka maxamed cali aadam aethiobi nasaa-igana sharxay alfit suyuudigana sharxay isaga usuuliyiinta oo la qabaa mas'alada nacam kutubtiisa haddaa fiiriso sharaxa alfiyada iyo yani aada ugu doodaa weliba mas'alada nacam ay isagoo marka wuxuu leeyahay shaad maqbuula la arkay u leeyahy nacam xadiis haddana shaad ah oo suuradan yani mukhaalafatu almaqbuul liman huwa arjaxu minhu oo waxaa la arkay haddana la aqbalayo u leeyahy nacam waxaa usoo tusaale usoo qaadana xadiiskii laa nikaaxa ilaa biweliyin shucba iyo thawri xadiiska waa wariyeen waxay ku wariyeen mursalnimo waa irsaaliyeen israail israail ibnu yunis ibn abi isxaaq asabiicina xadiidka mutasil ahaan u weriyey hal nin waa isaga marka labow khilaafay oo ka xifdi badan maca daalika bukhaari iyo a'imat alxadiid halkaas ninay qaateen riwaayadiisa oo riwaayat litisaal ayay hormariyeen oo midda irsaalka ay ka hormariyeen hadaad marka wuxuu leeyahy muxadisiinta haddii dariiqadooda la qaado shaad haddana saxeexaa jiraa soo baxaya taasoo keena laakiin de taas ay waxaa weyaan bukhaari iyo suurada keliya ma aysan fiirinine qariino waay waxay wax ku rajaxeen qariino ayay wax ku rajaxeen sababtoo qariinaduna waxay tahay israa'iil xadiidka awowgiis waa uga aqoon badnay ragga kale nacam xadiidka awowgiis isaga uga aqoon badnaay raggan kale nacam wain kaana ay ka xifdi badnaayeen waana dhici kartaa ninka hal nin xadiidkiis inuu aada u yaqaano rag kaloo ka xifdi badanna inuu uga aqoon bato hal nin yani bictibaari qof hal qof calaa kulli xaal sidaan unbaa muxadisiintu ay ku socdaan saanaana fiican ayb tanbiihun buu yidhi marka baraarujin qawluhu wakhabaru laaxaadi wakhabaru laaxaadi kaljinsi oo kale waa jinsi jinsi waxaa la yidhaha wax ay soo gelayaan yani maahiye aada u tiro badan waa shay ay soo hoosgelayaan isaga dhexdiisa waxyaaba kala duwan oo xaqiiqada ku kala duwan waxa ay soo hoosgalaan intaas markii la isu geeyo ayaa jinsiyaa la yihahdaa masalan alxayawaan oo kale xayawaan meeqaa soo gelaysa dadka waa soo gelayaan waxaa soo gelaayo xoolaha waxaa soo gelaayo dugaada xayawaan idan alxayawaan jinsuna laleya xayawaanku waa jinsi marka ayb marka wuxuu ku leeya wakabaru laaxaadi aaxaadka kabarkiisa kal jinsi oo kale sababto maxaa soo gelaya markaad tiraa wakabaru laaxaadi waxaa soo gelaya saxiixii iyo keyrkiisa soo gelaya soo maa ayb wakabarulaaxaadida hore uu ku yiri isagu marka kaljinsi oo kale waay wa baaqii quyuudihi quyuudda inteeda kalena ee shuruudan uu ku taxayna kalfasli oo kale waxba ku kala waa kala saarid wakabarulaaxaadi jumlo tiro badana wakabarulaaxaadi markuu ku yiri waa jinsi dhexdiisa ay ku jiraan saxiix iyo keyrkiisa shuruudahan kalena saxiix iyo gooni u socday wax kale waa dariiqo marka ay manaadiqadu ay isticmaalayaan jinsi iyo fasli iyo waxyaabaha wa qawluhu uu yidhi binaqli cadlinna ixtiraazun weyaan wuxuu ka ixtiraaz wa camaa kii low ka ixtiraazayo yanquluhu oo soo gu oo naqlinayo hayrulcadli cadli qofaan ahayn wixii ah markuu kuleeyahy binaqli cadlin wuxuu meesha ka saaraya oo ka ixtiraazaya iska ilaalinayaa waxa uu soo guuriyo qof aan cadli ahayn uu soo guuriyo marka qof aan cadli ahayn saxiix ma noqonayo markuu ku leey marka binaqli cadlin maxaa ku baxayan wix uu soo guuriyo qof aan cadli ahayn wa qawluhu huwa uu yidhina huwa xaggay ku jirtaa wakabaru laaxaadi binaqli cadlin taami dabdi mutasila sanadi gayra mucalalin walaa shaadin huwa saxiixu lidaatihi huwadaas yusama waxaa lagu magacaaba faslan baa lagu magacaaba damiir lfasl kuufiyintana cimaaday u yaqaanaan faslan ayaa lagu magacaabaa yatawasadu wuxuu dhexdhexaystaa bayna almubtadai walkhabari mubtadaai khabarka u dhexdhexaystaa yu-dinu wuxuu ogeysiiyaa biana maa bacdahu waxa ka dambeeya isaga damiirulfasliga waxa ka dambeeya khabarun inuu u yahay camaa qablahu waxa ka horeeyey isaga walaysa binactin sifa inuusan u ahayn lahu ka inuusan sife u ahayn ayuu ku ogeysiina maradii maanta dhalada wa khabaru aaxaadi mubtadihi wa binaqli cadlin taami dabdi mutasila sanadi hayri mucalalin walaa shaadin huwa saxiixu lidaati huwada waxa ka dambeeya asaxiixu lidaatihi khabarkii waay oo khabaru lmubtada waay ayb nacam huwadan marka waxay ku ogeysiine asaxiixdan inaan khabarulaaxaadi laga sifaynayni oysan nacti ka ahayn huwada ay ku ogeysiinaysaa wa qawluhu uu yidhi lidaatihina yukriju wuxuu saarayaa meesha ka saarayaa maa shay yusamaa lagu magacaabo saxeexan wax saxeex lagu magacaabo saarayaa biamrin loogu magacaabay khaarijin canhu ka baxsan isaga kamaa taqadama sidii soo hormartay yani markuu kuleeyahay huwa saxiixu lidaatihidan maxay macnaha leedahay wuxuu ka bixinayaa meesha ligayrihi mid saxiix la yidhaahdaa jiro laakiin biictibaari gayrihi saxiix ku ah kaas meesha ka saaraya watatafawatu rutabuhu watatafaawatu way kala gedgedisan tahay waa kala duduwan tahay rutabuhu rutabuhu darajaadkiisa yani ay darajaatu saxiix saxiixa darajaadkiisu way kala tagtagsan tahay oo waa kala duduwan tahay sababtay u kala duduwan tahay maxay bitafaawuti hadihi lawsaafi bisababi tafaawuti hadihi lawsaafi tilmaamahan tilmaamahan lasoo sheegay kala duwanaanshadooda darteed ayaa xadiidkii saxeexaana darajaadkiisu kala duwan yihiin maxaa shan tilmaamaa laguu soo sheegay kullamaa tilmaantan tilmaamahan qaarkood marka isku mid lagama aha axaadiistu kama wada aha kullamaa marka tilmaamuhu ay aad u dhammaystirmaan waxaa weyaan darajo aada usi saxiixi lidaatii aada darajaad sii kala yeelanana masalan xadiidka uu maalik soo warinaayo oo kale lamid ma aha nin kale oo isaguna dabdigiisu taam yahay laakiin aan maalik gaaraynin lamid noqon maaha saa kuu sheegi doona waxyaabaha ku kala watatafaawatu maxaa yeele sifaatkaana lagu kala duwan yahay watatafaawatu rutabuhu ay saxiixu saxiixi darajaadkiisiibaa kala tag tagsan oo kala duduwan bitafaawuti ay bisababi tafaawuti hadihi alawsaafi awsaaftan tan ah kala duwanaanshadeeda darteed almuqtadiyati awsaaftaas almuqtadiyati keenaysay litaxiixi taxiix xadiidka in la tasxiixay keenaysay fi lquwati quwada xaggeeda ay ku kala duwan tahay quwada xaggeeda ay ku kala tagtagsan tahay xagga quwada asbaabtan shuruudahan oo tasxiixa keenaysay iyo haddana xagga quwada kusii kala duwan fa inahaa iyadu awsaaftu lamaa kaanad markay ahaatay hiya iyadu yani nafsad ahaanteeda mufiidatan mid faa'iideyneyso lihalabati danni danni halabadiis mid faa'iideyneysa alladii dannigaas oo calayhi korkiisa isagu danniga korkiisa madaaru sixati ou yahay sixada meesha ay ku wareegeyso iqtabad waxay keentay an yakuuna lahaa an yakuuna inuu ahaado lahaa ay lisixati oo u ahaado sixadii darajaatun inay u sugnaato darajaad bacduhaa darajaadka qaarkood fawqa bacdin qaarka kale korkooda bixasabi umuuri lmuqawiyati hadba umuuraha xoojiyo inta ay leegyihiin yani sababta saxiixi ou dare saxiixulidaatiga sababta ukala ay u kala tagtagsan yahay darajaadkiis ukala duwan ay u kala duduwan yihiin oo qaarkood qaarka kale ay uga darajo sarreeyaan ayagoo saxiix wada ah oo ayagoo saxiixulidaatihi wada ah iyo wuxuu kugu cileeyey inay tahay bisababi tafaawuti hadihi lawsaaf awsaaftan oo kala tagtagsan awsaaftii de almuqtadiyati keenaysay litaxiixi keenaysay awsaaftii keenaysay xadiidka in la tasxiixiyo maxay ku kala tagtagsan tahayna fi lquwati xagga quwada oo cadligii dabdigii dadka isku wada mid kama aha ayagoo wada taami dabdi laba ninoo taami dabdi mid kastaa wada yahay iyo haddana mid midna dabdigiis oo horeeya kala laga horeeyafa inahaa lamaa kaanad markay ahaatay yani hiya awsaafta naftirkeeda fainahaa lamaa kaanad markay ahaatay mufiidatan tu faa'iideynayso lihalabati danni awsaaftan maxay kuu faa'iideynaysa adiga hadaad xadiis baad fiirin fiiri xadiis ayaad fiirisay shantii shardi baa ka heshay dannigaaga haalibka muxuu ku siinaana xadiidkan inuu saxiixun lidaatii yahay soo maa sababtoo awsaaftii waa la helay waa joogtaa waana dhici kartaa iyadoo awsaaftii joogto haddana inay wax unsi iska noqdaan ilaa bani aadam qofka mogta waxaan kusoo marnay xadiidka aaxaadka dani mau faa'iideeyaa cilmi nadari horaa taas uga soo hadal marka awsaaftan baaba waxay ku dhisan tahay halabatu danni bay ku dhisan tahay fa inahaa lamaa kaanad markay ahaatay iyo awsaaftu mufiidatan tu faa'iideyneyso lihalabati danni wax ku faa'iideyneyso danni haalib ah alladii kaas oo calayhi cala danni danniga korkiisa madaaru sixati uu yahay sixada wareegeeda sixada xadiidkan in la saxiix yeelo muxuu ku werwareeganayaa maanta dhan danniga haalibka inuu ku siiyo inay shuruudii taxaquqday oo haddii shuruudii la helayna markaa xadiidku usaa saxiix ku noqday iqtabad marka fainaa lamaa kaana marka intaa ahaatay iqtabad waxay keentay jawaabta waa tana iqtabad waxay keentay an yakuuna lahaa sixadu inay yeelato darajaatun inay kala yeelato bacduhaa fawqa bacdin qaarkood qaarka kale ka sarrayso bixasabi alumuuri almuqawiyati iyadoo marka la fiirinayo hadba umuuraha xoojinaya wax xoojina iyadoo la eegayo umuuraha xoojina waxaa kamida dabdigii waxaa kamida cadliga laftirkiisa waxaa kamida itisaalkii si u kala xoog badan yahay kala xoog badnaan karaa itisaalka laftirkiisa maxaa xadiid lagu wariyey samictu fulanan yaquulu ou yihi raawiga iyo xadiid ou yihi can fulan isku mid ma ahna waidaa kaana kadalika haddii arrintu ay sidaa tahay famaa yakunu famaa ma ladii kii yakuunu ahaanaayo ruwaatu ruwaadiisu ay ahaanayaan fi darajati alculyaa darajada ugu sarrayso min alcadaalati xagga cadaalada iyo wadabd iyo xagga dabdiga iyo wasaa'ir sifaati tilmaamaha intooda kale allatii tilmaamahaas oo tuujibu waajibinaysa atarjiixa waajibinaysay wixii sidaa ah kaana asaxa wuxuu noqonayaa mid ka asaxsan mimaa duunahu wixii isaga ka hooseeyo hadduu kuu misaalinaya marka nacam haddii arrintu ay sidaa tahay saxiixi ou darajaadkii darajaadku ku kala tegtagsan yahay famaa yakuunu ruwaatuhu waxay ruwaadiisu yihiin fi darajati alculyaa darajada sare min alcadaalati ay ka yihiin wadabdi iyo xagga dabdiga iyo wasaa'ir sifaati allatii sifaatkaas oo tuujibu tarjiixa waajibinayso kaana asaxa mimaa duunahu wixii isaga ka hooseeya waa ka asaxsan yahay famin almartabai alculyaa martabada sare waxaa kamid a fii dalika kaagaas maa alaqa calayhi bacdu alaimati aimada qaar xadiidka ay ku ilaaqeen anahu isagu asaxu lasaniidi inuu yahay sanadka ay ku ilaaqeen anahu isagu asaxu lasaniidi inuu yahay asaniidda midka ugu asaxsan kazuhriyi an salimin an salim bn cabdillahi bni cumara can abiihi sanadkaas oo kale hadda sanadkan oo culamada qaar ay ku magacaabeen asaxu lasaniid inuu yahay sanadka sidaana iyo sanad gadaal uu ka keeni doono oo u dhihi doono xamaad bnu xamaad bnu salma can haabit can anas oo kale labadan sanad iyadoo mid kastaa uu saxiixulidaatihi saxiixulidaatii wada yahay iyo haddana midkii asaxulasaniid lagu tilmaamay azuhri can saalim can ibni cumar darajada ugu sarraysa noqona waa ka asaxsanaanaya kan dambe saxiix waa wadaagaan lakin waa ka asaxsan yahay sababto uga asaxsan yahay waa maxay zuhri marka loo fiiriyo yani haabit marka loo fiiriyo waa ka waa ka koreeya salim iyo haabit marka laysku fiiriyo zuhri iyo xamaad marka laysku fiiriyo iskuma dhowa xagga xifdigay ku kala badan yihiin waka moxamed bni siriina can cabiidata bni camrin asalmaniy can caliyin sagana saxulasaniid baa lagu tilmaamay moxamed bni siriin can cabiida can caliyin sanad sidaa iyo isla mid maaha sanadka buraydata bni cabdillaahi burayd bni cabdillahi bni abi burda can jadihi can abihi abi muusa martabada labadooda inkastoo mid kasta oo dabdigiisu taamaya raggan laakiin kuwa horaa ku sita xagga dabdiga saa darteed wuxuu noqonayaa asaxu mima bacdahu kan gadaal ka imaan doono iyo kan kana asaxsanaanayo asaxu marka aan leenaha afcalu tafdiil waa ogow kan kalaa xun lagama wado waa ka asaxsan yaha waa muhiimada dhanba marka xadiidkii saxiixa ahaa ayaa haddana kala wuxuu ku kala tegtegsan yahay oo ku kala duwan yahay xagga darajadu ku kala duwan yahay sanadkii masalan lagu tilmaamo asaxulasaniid inuu yahay waa ka horeeya xagga sixada mid aan lagu sheegin asaxulasaniid inuu yahay maxaa ka mida marka asaxulasaniid maxaa lagu sheegay malik can naafic can ibni cumar oo kale bukhaari yaa yihi oo wuxuu yihi asaxulasaniidi malikun can naafic can ibni cumar wa silsilatu dahabaa lagu magacaaba ayb silsila dahabiya ayb masaladaasna isaga sanad ma jiraa la dhihi karo mutlaqan asaga asaniidda ugu fiican ma jiraa mase ma jiro isaga ka hadli doono naam laakiin hadda waxaan joognaa famin amartaba saxiixu inuu maraatib kale leeyahay waka ibraahim annakaciy can calqamata calqamata bni qays annakaci waay can ibni mascuud sanadkan waa ka waa ka oo asaxsan yahay sanad aan isaga lagu sheegin asaxulasaniid wa duunahaa waxaa ka hooseeya fi rutbati xagga darajada kuwaan aan soo sheegnay ka riwaayati burayd ka riwaayati burayd bni cabdillahi bni abi burda can jadihi can abihi abi muusa ah naam waka xamaad bni salama can haabit can anas oo kale hadda darajadan oo hadda noo sheegaya iyo kuwii hore oo usoo sheegay yaa xagga asaxnimada ka horeeyana kuwii horaa ku horeeya sababta ay ugu horeeyan waa maxay xagga dabdiga iyo cadliga iyo kulli bay ka siteen way ka haystaan ayb saa darteed xamaad bnu salama waa min rijaali muslim min rijaali bukhaari ma ah istishhaad ahaan unba bukhaari usoo deliishadaa ma ahane yani min baab istishhaad waa maane min baab ixtijaaj uma keensano wakaxamaad bni slm can haabit can anas wa duunaha fi rutbati xagga derajada waxaa kasii hooseeya kuwan ka suhayl bni abi saalixin can abiihi can abi hurayrata oo kale nusadaas sanadkan suhayl bn abi saalix can abiihi can abi hurayra wakalcalaa bni cabdiraxmaan can abiihi can abi hurayra oo kale muslima iyadana la gooni noqday kuwan buaari silsiladan kuma jirto saxiixulbukhaari waa meesha marka la yiraha marka le bukhaari muslim bukhaarigaa horeeyo yani waxyaabaha uu ka horreeya waxaa kamid a ragga bukhaarigu ragga saxiixulbukhaariga oo ixtijaajayo waa ka horeeyaan ragga muslim oo la gooni noqdo dadka iyaga labadooda ay isla isticmaalaan iska dhaaf kuwaas waa acla alqima laakiin ragga uu bukhaari la gooni noqday marka la fiiriyo ragga muslim la gooni noqonayo kuwa bukhaari la gooni noqonayo sareeyan faina aljamiica dhammaantood buu yihi yashmaluhum waxaa wada koobayo kulligood ismu lcadaalati cadaalada iyo wadabdi kulligood cadaalo iyo dabdi waa wada koobayaan oo dhammaantood caadiliin daabidiin ilaa ana lilmartabati اluulaa laakiin martabada hore waxaa usugnaatay min asifaati xagga sifaatka uga sugnaaday almurajaxati wax rajaxayso sifaatka wax rajaxayo maa ayaa usugnaaday yaqtadii keenayo taqdiima riwaayatihim riwaayadooda in laga hormariyo cala alatii taliiha midda ku xigto wa fi latii taliiha midda ku xigto derajada labaad ahna waxaa usugnaaday min quwati dabdi xagga dabdiga quwadiisa maa ayaa iyadana usugnaaday yaqtadii keenayo taqdiimaha in laga hormariyo cala haaliati horumarinteeda cala haaliati in laga hormariyo kuwa saddexaad wahiya iyaduna muqadamatun midaan saddexaad waaye wahiya martabada saddexaad muqadamatun tun la hormariyey waaye calaa riwaayati man axad riwaayadiis baa laga hormariyey yucaddu lagu tirinaayo maa yanfaridu bihi wuxuu la gooni noqdo xasanan lagu tirinaayo kuwaan saddexaadna waxay ka horeeyaan ninka xadiidkiisa oo xasanka iska yahay oon saxiixba soo gaari karin ka maxamed ibni isxaaq oo kale maxamed ibni isxaaq xadiidka uu la gooni noqdo xasan oo noqona waa haddousan dee tadliis iyo lamaxlamada aanu jirin ka maxamed ibni isxaaq oo kale can caasim ibni cumara can jaabirin haddii maxamed ibni isxaaq adoo can ku wariya isaga waa mudallis lagama aqbalaa inuu tasriix bisamac ama xadiid u la yimaado markau la yimaado xadiiskiisa xasan ahaana l laakiin ibnu xajar hadda isaga soo can ku werinayo oo misaalina laakiin kitaabkiisa tacriif ahli taqdiis bimaratib almawsuufiina bitadliis oo dabaqaat lmudalisiinka oo uga hadla ibnu xajar maxamed ibn isxaaq wuxuu kusoo daraa ragga aan la aqbalin ilaa inay tasriix bisamac la imaadaan maan an caasim ibn cumar can jaabir camr ibni shucayb can abi can jadii nusadaas oo kale camr ibni shucayb can abi can jadii kuwaasay martabada saddexaadna kuwaasay karoon yihiin ayagana ay ka sareeyaan damaana marka garatay in saxiixi oo kala darajo yahay waqiska qiyaas qaada yiri calaa hadihi almaraatibi maraatibtan korkooda ma uga qiyaas qaada yushbihuha shabiha almartabatu lula martabada koowaad hiy alatii martabada kuwaad tay ahayd waa ka zuhriyi can salim can abihi waaye almartabat lula martabada kowaad hiy alatii waa mid adlaqa calayha bacdu laimata aimada qaarkood ay ku sheegeen ay ku idlaaqeen anahaa iyadoo saxulasaniidi inay tahay walmuctamadu masaladii aad soo gala martabada koowaad muxadisiintu waxay ku idlaaqeen ay ku sheegeen qaarkood asaxulasaniid inay tahay ninba marka meel buu maray axmed oo kale wuxuu yihi azuhriyu can salim can abihi asaxulasaniid bukhaari wuxuu yihi malik can naafic can ibni cumar waa yaxya ibnu maciin meel kale ishaaray camr ibnu caliin ifallaas meel kale adugu marka waxaa weeyaan waa waa nin kastaa sanad ba intou qabsada u yidhi asaaniidda midka ugu saxeixsan waay markaas wuxuu leeyahay walmuctamadu masaladaabuu ka warramaya wuxuu leeyahay walmuctamadu shayga muctamadkoo la cuskadaana wuxuu yahay cadamu liطlaaqi inaan la iطlaaqin litarjamatin tarjame aan loo iطlaaqin mucayanatin oo mucayana minha taraajimtan kamida tarjamo mucayana inaan la ilaaqin oo la dhihin asaaniidda adduunyada jirta sanadka ugu saxeixsan kan waay lama dhihi karna sida muctamidka ah see marka fiican laakiin haddii la qaydo dhib male maxaa lagu qaydaa saxaabiga lagu qayda masalan in la yidhaha axaadiista ibni cumar ka timaado asaxul asaaniid waxaa weeyaan maalik can naafic can ibni cumar asaaniidda caaisha ka timaado hishaam ibnu curwa can abiihi can caaisha ayaa ugu fiican in la dhaho ugu asaxsan waa la aqbalaa taas waa lasoo dhawey karaa laakiin in la yidhaha ilaaqan ba sanad hebela asaaniid ugu saxeixsan taa iyada waa culamada waa laga rajaxsan yahay nacam buu yidhi marka laakiin maa faa'iidatu culamada marka inay dabaasheen mas'aladan oy mas'aladan asaxul asaaniid ay ka hadlaan faa'iidadeeda waa maxay wuxuu yidhi nacam ha yustafaadu min majmuuci maa shay majmuuciis waxaa laga faa'iidaysanayaa alaqa alaimatu aimada ay ku ilaaqeen calayhi maaga korkiisa daalika kaagaas ah arjaxiyatuhu waa laga faa'iidaysanaya raajixnimadiisa calaa maa uu ka raajixsan yahay lam yutliquuhu aanay ku sheegin asaxulasaniid wuxuu ku leeyahay asaxulasaniid culamada waxyaaba masaladan ay leeyihiin sanad asaaniidda sanad hebela uu asaxsan waxaa laga faa'iidaysanaa hadday isku hor yimaadaan xadiid lagu wariyey sanad asaxulasaniid ay bacdi culamaa ku sheegeen iyo mid aan lagu sheeginba asaga asaxulasaniid aan lagu tilmaaminba laba xadiiso saasa hadday isku hor yimaadaan qaab loo jamciyana la aqoon waayo in lagu rajixi karo midkii asaxulasaniid lagu sheegay in laga hormarinayo kan kale taasaa laga faa'iidaa bu masaladan cinda tacaarud ayaa ayay shaqaynaya masaladan sababto sanadka ay culamada asaxulasaniid ku sheegeen lamid maaha sanad aanba laba soo qaadinba oo asaxulasaniid baan laga dhiginba taasaa marka faa'iidadu ay tahay buuli wayaltaxiqu waxaa haleelaya bi haada tafaaduli tafaadulkan kan ah oo lakala xadiidka saxiixa lakala tafaaduliyey oo lakala yani darajaad u isdheer yahay maa ayaa haleelaya itafaqa shaykhaani bukhaari muslim ay isku waafaqeen calaa takhriijihi soo bixintiisa ay isku waafaqeen binisbati ilaa maa shay marka loo fiiriyo infarada bihi oo la gooni noqday axaduhumaa midkood oo la gooni noqday tafaawudkan waxaa gelaya bu yidhi oo soo haleelayo xadiidka bukhaari iyo muslim ay isku waafaqaan ee muttafaqun calayga ah marka loo fiiriyo kan midkood oo la gooni noqday labadooda kee horeey kee horeynayo muttafaqun calayhi inkastoo kana saxiixiya kana saxiixiya haddana midka muttafaqaa laga hormarinaa kan kale baabkan hadda aan ku jirno ay ku saabsan yihin maala xadiis baa bukhaari la gooni noqday midna muttafaqun calayhi wey kan muttafaqa wuu ka horeeya midka u bukhaari la gooni noqday itifaaqan marka muttafaq caleyhi marka maxaa la yihahdaa waa xadiidka bukhaari muslim ay isla wariyaan fii saxiixayhima ay ku wariyaan min xadiidi saxaabiyin waaxid hal saxaabina ay ka wada werinayaan saa ogow marka maalan xadiidka jibriil ee dheere saxiix muslim xadiidka jibriil qisada jibriil yani nebigu markuu jibriil u imaanayo islaamka iyo iimaanka iyo u weydiinayo min riwaayati cumar ama ibni cumar min riwaayati cumar bn khadaab xadiidka waxaa weeyaan muslim keligiisa soo saaray min riwaayati abi hurayrana muttafaquu ku yahay xadiidka lidalika marka xadiidka la dhigay arbiciinka markuu imaamu nawowi riwaayada wuxuu soo qaatay cumar muxuu yihi marka rawaahu muslimun rawaahu bukhaariy wa muslim ma dhihin xadiidka inkastoo matnigiisa bukhaari oo wariyey matniga guud ahaan inkastoo waxyaar ay ku kala duwan yihiin haddana laakiin maadaama saxaabigu oo aynan iska waafaqin xadiid kale laba xadiid oo kale gaara loo xisaabaya laakiin riwaayada abi hurayra bukhaari oo ku gaabsaday isaga uu soo saaray marka la werinayo waxaa leeya alxadiidu muttafaqun calayhi min riwaayati abi hurayra wa akhrajahu muslimu min riwaayati cumar diqa marka meeshaas ku jirto wuxuu yihi marka waxaa hele marka xadiidka ay bukhaari muslim isla wariyaan binisbati marka loo fiiriyo ilaa man farada bihi axaduhuma waman farada bihi lbukhaariyu xadiidka uu bukhaari la gooni noqdo ayaa haleelaya tafaadulka binisbati ilaa marka loo fiiriyo kii man farada bihi uu la gooni noqday muslimun muslim xadiidka rawaahu lbukhaariyu bukhaari uu la gooni noqday marka loo fiiriyo ka muslim uu la gooni noqday kee horeeyo xagga darajada kan bukhaari uu la gooni noqday